ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa sagaaliyolabaatanka bisha labaad sannadka kun afar boqolafartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khasah oo galay maalintii saddex boqolsoddon iyo labaad oo xiriir ah iyadoo ay dhaceen iskahorimaadii dhex maray kooxaha muqaawamada ah iyo ciidanka yuhuudda sarkaal haybaadi goobayaan booliiska interbol oo lagu dilay caasimadda waddanka libiya qaraxyo ka dhacay magaalada kharkiif iyo ciidamada ruushka oo weerar ku qaaday deegaana ka tirsan yukrain dad rayid ah oo ku dhintay dagaalla ka dhacay waddanka suudaan dab ka kacay kiniisad ku taalla dalka masar sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa fashilinaya iskudayada lagu doonayo in lagu yareeyo hubka ku soo qulqulaya qaaradda afrika ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobada soo idin gordhow ayaan soo gudbi doonaa inshaa allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha cadowtooyo ee yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khasah ayaa galay maalintii saddex boqol soddon iyo labaad oo xiriir ah iyadoo ay dhaceen iska hor imaadee dhex maray kooxaha muqaawamada ah iyo ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan badar أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
yaa allah
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka khaza waxaan maanta hoosniinaa dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol soddon iyo labaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo mudaaharaadyo waaweyn oo ka soconaya deegaanaday xooga ku haystaan maamulka sahayuuniyadda aan ku horumarno duqiimaha duqeyn aad u xooganayay ciidamadii yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xaafaddaas sabar ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan waxaa sidoo kale jira burbur aad u xoogan oo guriga soo gaaray kooxaha gurmadka rayidka ayaana sheegaya in burburka dhagaxaanta hoostooda ay ku jiraan dad badan oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jiraa sidoo kale waxay ciidanka yuhuudda beegsadeen guri kale oo ku yaala magaalada diiriilbalax ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku baxay dad badan oo dumar iyo carruur ka kooban halka ay jiraan kuwo kale oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan duqeyn sidoo kale ay ciidamada yuhuudda ka geysteen madrasada safad ee ku taala xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaa ku shahiiday koo iyo toban ruux halka ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan dad goobjoogayaalla ayaana waxay soo warinayaan in ciidamada yuhuudda ay laba goor beegsadeen madarsadani oo ay dad barakacyallaah ku hooyanayeen labaatan iyo toddoba ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqiimo kala cayn ah oo ay saacadii la soo dhaafay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza iyo deegaano badan oo ku yaala qidaaca duqiimahan ayaa waxay sidoo kale sababeen dhaawaca tobannaan ruux iyo burbur guryo badan oo ku yaala goobaha duqiimahan lala beegsaday sida laga soo xiganaya kooxaha gurmadka degdega iyo hay-adaha caafimaadka lix ruux ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waqooyiga marinka khaza halka ay jiraan kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen lix ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waqooyiga qidaaca khaza halka ay jiraan kuwo kaloo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen deegaano badan oo ku yaala bariga magaalada dirilbalax ee bartamaha marinka khaza sidoo kale ciidamada yuhuudda oo wata gawaari gaashaaman ayaa waxay weerar rasaasyana ka geysteen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jira xerada alburuuj ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday afar ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duuqiimo loo adeegsaday madaafiicda goobta ay ku garaaceen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza dhacda waxaana halkaasi ku baxay sida la soo warinayo dad shacab ah halka ay kuwo kaloo tiro badan ay ku dhaawacmeen xerada annuseyraad ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duuqiimo xoogan oo sababay khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jira laba duqeyn waad u xooganayeen ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khaza gaar ahaan deegaanka daarutacliim waxaana sida ay wararkan ugu soo gaarayaan halkaasi ku shahiideen lix ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale wararka ka imaanaya qidaaca khaza waxay ku waramayaan in ciidamada yuhuudda ay duqeyn aad u xoogan ay ku beegsadeen gaari ku socdaalayay magaalada dirilbalax ee bartamaha khaza waxaana halkaasi ku shahiiday hal ruux oo falastiini ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo gaariga saarnaa madrasada cinujaaluud ee ku taala bariga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku bartilmaameysadeen dad barakacyaalla oo halkaasi ku sugnaa madrasada cinujaaluud ee ku taala xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyntii saddexaad oo ay ku beegsadeen dadka barakacayaashii halkaasi ku hooyanayey muuqaalo naxdin leh oo laga soo duubay goobta ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana waxay muujinayaan burbur aad u xoogan oo soo gaaray madrasada iyo shuhaado iyo dhaawacyo oo daadsan waddooyinka iyo gudaha madrasada shan iyo toban ruux ureyda ayaa sidoo kale ku shahiiday kuwo kana waa ay ku dhaawacmeen kadib duqiimo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaano iyo xaafado ku yaala magaalada khaza sidoo kale waxa ay saddex ruux oreyda ku shahiideen deegaanka almawaasi ee dhacaduleedka magaalada khanyunis halkaas oo waayihii dambe ay ku soo barakacayeen dad badan oo ku dhaqnaa magaalada khanyunis kadib amar ka soo baxay ciidanka yuhuudda uu ahaa in laga baxo magaalada khan yunis wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza war ay soo saartay saacado kahor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan saddex dhacdo xasuuquu xuushlimaah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqaasi ku shahiiday dadgaaraya afartan iyo toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaashan iyo afar ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaa inta badan martigelinayey deegaanada ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ah ee ka soo qaxay guryahooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar sanadkii tegey waxay maraysaa in ka badan afartan kun toddoba boqol soddon iyo siddeed ruux halka ay dhaawacduna marayaan ku dhowaa sagaashan iyo afar kun boqol konton iyo afar ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadeen suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli duqaymuhu socdaan yuhuuddana si arxandarrah u beegsanayso dadka qaxootiga ah geesta kale kooxaha muqaawamada ayaa si adag iskaga fogeeyey eedeemo uga yimaaday dhanka milatariga sahayuuniyadda oo ku aadana inay iyagu dileen lix qofood oo yuhuud ah oo meydkooda sabtidii laga helay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza mid ka mid ah dadkaas ayaan haystay dhalashada waddanka maraykanka kooxaha muqaawamada ayaa si adag iskaga fogeeyey eedeemo uga yimid milatariga sahayuuniyadda oo ku aadana inay iyagu dileen lix ruux oo yuhuud ah oo meydkooda sabtidii laga helay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza mid ka mid ah dadkaas ayaana haystaa dhalashada waddanka maraykanka afhayeenka milatariga yuhuudda daniel hegri ayaa warbaahinta u sheegay in dadkaas oo ka mid ahaa yuhuuddii lagu qafaashay weerarkii oktoobar toddobadeedii ay si xun u dileen xoogaga muqaawamada ka hor inta aanu ciidamadu gaarin god dhulka hoostiisa ah oo lagu haystay warkaas ayaana kooxaha muqaawamadu gaashaanka u daruurtay sargaal ka tirsan xafiiska siyaasadda muqaawamada ayaana axaddii sheegay in dadkaas ay ku dhinteen gacanta ciidamada yuhuudda laystayaasha weli noolna ay halis ugu jiraan inay ku baxaan weerarada indhala-aanta ah ay milatariga yuhuuddu ka wadaan marinka khaza war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska siyaasadda ee kooxaha muqaawamada ayaa lagu sheegay in haba yaraatee aysan jirin sabab ay maanta muqaawamadu u diri karto amaba ay u dhibaateen karto maxaabiista ay ku gorgortamayso si loogu soo daayo dadka kaga jira xabsiyada dulmiga badan ee yuhuudda ra-iisul wasaaraha yuhuudda dhiigyaca benyamin netanyahu oo hadlay ayaa sheegay in yuhuudda aysan nasan doonin ilaa cadaalada laga horkeeno kuwii ka dambeeyey buu yidhi dilkooda intaas kadib shacabka yuhuudda oo caro xoog leh ka muujinaya hadalka ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa iskugu soo baxay magaalooyinka ku yaala dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato iyagoo halkaasi ka dhigaya mudaaharadii ay ku canbaareenayaan xukuumaddiisa in ka badan shan boqol oo qof ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadkan looga soo horjeedaa in halis la geliyo nolosha dadka weli ku jira gacanta kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta dibadbaxyaasha oo ay qayb ka ahaayeen qoysaska eheladiya saaxiibayaasha lahaystayaasha ayaa rumaysay hadalka ka soo baxay kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta halka ee benisteen warka ka soo yeedhay xukuumaddooda iyagoona sheegay in muqaawamada aan looga baran wax been ah mudaaharaadkan oo ka weynaa kuwii hore uga dhici jiray dhulka ay yuhuudda xoogga ku haysato ayay meelaha qaar isku dhacyo ku dhex marayeen ciidamada booliiska yuhuudda iyo dibadbaxyaasha booliiska yuhuudda ayaana sheegay inay magaalada talaabiib ku xidheen in ka badan labaatan iyo sagaal qof kuwaasoo ay sheegeen inay ku lug lahaayeen iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada booliiska iyo shacabka dibadbaxayaasha ayaa dalbaday in si deg deg ah iyo xukuumadda u aqbasho heshiiska xabajoojinta dibadbaxayaasha ayaa dalbaday in si deg deg ay xukuumadda u aqbasho heshiiska xabadjoojinta iyo maxaabiisisdhaafsiga si ay u suura gasheen iyagoo nool lahaystayaasha ay dib ugu soo laabtaan guryahooda ururka shaqaalaha yuhuudda ayaana ku baaqay in maanta oo isniin ah shaqa joojin laga sameeyo dalka oo dhan si xukuumadda loogu cadaadiyo inay aqbasho heshiiska xabadjoojinta ah wasiirka maaliyadda yuhuudda oo ka mid ah wasiirada midigta fog ee isbaheysiga laha xukuumadda uu netanyahu hogaamiyo ayaa xilaalyaha guud ee yuhuudda haweeneyda lagu magacaabo khaaliya bahraaf ka codsaday inay soo saarto amar deg deg ah oo looga hortegayo shaqajoojinta wasiirkan ayaana wuxuu si aadda uga soo horjeedaa in xabadjoojin laga gaaro dagaalka marinka khaza haddii ay middaa dhacdana wuxuu ku goodiyey inuu ridayo xukuumadda netanyahu mudaaharadyada maalintii shalay ilaa iyo habeenkii xalay ka dhacayay deegaanada ay maamulka yuhuudda xooga ku haystaan ayaa noqonaya kiiskii ugu ballaarnaa ee laga qabto gudaha yuhuudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka marinka khaza toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya cabdulla mukhtaar aad ayaad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad maanta kaga bogan doontaanna waxaa ka mid ah sarkaal ay baadi goobayeen booliska interbol oo lagu dilay caasimadda liibiya koox hubaysan ayaa bartamaha magaalada daaribolis ee caasimadda dalka liibiya waxa ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa xukuumadda dalkaas kaasoo ay sidoo kale baadi goobayeen booliska ah interbol sarkaalka la dilay oo lagu magacaabo cabdiraxmaan miilaad oo caan ku ahaa albiidja ayaa waxa uu ahaa hogaamiyaha xarunta tababarka ciidamada badda liibiya ee magaalada darobolis mas-uuliyiin amni oo ka tirsan xukuumadda darobolis ayaa waxa ay sheegeen in kooxaha hubaysan ee cabdiraxmaan kala degeen gaarigiisa xilli uu marayay magaalada jansuur ee ku taalla caasimadda liibiya maalintii shalay oo axad ahayd iyagoona intaa kadib rasaas ku shanaqay madaxa golaha sare ee xukuumadda liibiya ayaa ka tacsiyeeyey dilka sarkaalkan iyadoo ay dowladdu sheegtay inay waddo baaritaano ku aadan qaabka ay wax u dhaceen sarkaalkan ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu caansan xagga amniga ah ee ka howlgala galbeedka dalka liibiya waxaana dowlado dhowra oo ay ka mid yihiin maraykanka iyo ingiriiska ay ku eedeeyeen inuu madax ka yahay koox ka ganacsata basharka bishii juun ee sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ayaa magaca ninkan waxaa lagu arkay taqriir ay baahiyeen golaha ammaanka kuwaasoo ku sifeeyey inuu yahay hogaamiyaha kooxda ugu halista badan ee ka ganacsata basharka ee ku sugan liibiya islamarkaana uu ku lug leeyahay tacdiibinta dadka tahriibayaasha ah kuna kacay xadgudubyo ka dhanna xuquuqda aadanaha waxaana xilligaasi uu boolisku soo saaray amar lagu soo qabanayo sarkaalkan geesta kale qaraxyo ka dhacay magaalada kiyef iyo ciidamada ruushka oo weerar ku qaaday deegaano ka tirsan ukrain weerarka ka imaanaya dalka ukrain ayaa ku waramaya in qaraxyo xoogan laga maqlay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas xilli deegaano ka tirsan ukrain ay ka socdaan dagaallo culus warbaahinta oo soo xiganaysa saraakiisha milatariga ukrain ee ku sugan magaalada ayaa sheegtay in ugu yaraan sagaal iyo toban ruux ay ku dhaawacmeen duqeynta milatariga ruushka ayaa in ka badan shan iyo toban saaruuq waxa ay la beegsadeen xarumo ganacsi iyo guryo la degan yahay oo ku yaala magaalada maamulka difaaca hawada ee ukrain ayaa sheegay in nidaamkooda difaaca cirka uu ka hortegay tiro kale oo sawaariikh ah oo ay soo tuureen milatariga ruushka ruushka ayaa sidoo kale weeraro kala duwan ku qaaday deegaano ay ku sugan yihiin ciidanka ukrain oo ku yaala bariga dalkaas waxay sheegteen inay la wareegeen deegaano dhowr oo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda kiyef dad rayid ah ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay dalka suudaan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo xoogan oo dhex maray ciidamada xukuumadda suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ama addacmu sariic kuwaasoo ka dhacay gudaha suudaan ugu yaraan labaatan ruux oo rayid ah ayaa ku dhintay dagaaladan oo ka dhacay magaalada sannaar ee xarunta gobolka sannaar oo dhacda koonfur bari ee dalkaas iyo magaalada zallaanji ee xarunta walaayada daarfuurta galbeed sidoo kale maleeshiyaadka gurmadka deg deg ah ayaa waxa ay duqaymo la beegsadeen kaam ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ku yaala magaalada alfashaar ee xarunta gobolka daarfuur ilaa afar gantaal ayaa ku dhacay kaamka ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntaas dadka barakacayaasha ah ee ku sugan kaamka ku yaala magaalada ayaa wajahaya xaalado adag oo xagga nolosha ah taasoo ay usii dheer tahay dagaalada iyo duqaymaha indhola-aanta ah ee iyaga beegsanaya ugu dambeyntiina dab ayaa ka kacay kiniisad ku taalla dalka masar dabkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay kiniisad ku taalla koonfurta mandiqada aljiizah ee ku taalla gudaha dalka masar inkastoo aan ilaa iyo hadda la ogeyn khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabkan qabsaday dhismaha kiniisaddan ayaa waxaa haddana lasoo warinayaa inuu dhaliyey khasaare hantiyeed waxa uu dabku basbeeliyey dhowr dabaq oo ku yaala kiniisadda iyadoo ay sidoo kale gubteen xafiisyada kiniisadda qolyaha difaaca madaniga ah ayaa waxa ay sheegeen in dabkan uu geystay waxyeello kala duwan dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubinta hadalhaynta dunida aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaa fashilinaya iskudayada lagu doonayo in lagu yareeyo hubka ku soo qulqulaya qaaradda afrika waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye qaaradda afrika ayaa ka mid a meelaha ugu badan ee hubka ku soo qulqulo warshadaha hubka farsameeya iyo dowladaha soo saarana ay aad uga faa'iidaystaan sidaasi darteed waxay qaaraddan ay martigelinaysaa loolana dhiig badani ku daata oo jiitamaya wakhtiyo dheer kuwaasoo ahdaaf ahaan middo uu meel higsanayo inkastoo dowladaha afrika iyo hay-adaha reer galbeedka ay tilmaamayaan inay wadaan tallaabooyin lagu xadidayo hubka soo gala qaaradda afrika kaasoo ajandaha afrika ee sanadka laba kun lixdan iyo saddexda haddana ma muuqato ifafaalo ka turjumaya xaqiijinta hadafkaasi hubka fudud iyo kuwa yaryar ayaa kuwa ugu badan ee soo gala qaaradda afrika hubka nuucaasi ayna qaramada midoobe ku qeexdaa inuu yahay hubka garabka lagu qaadi karo oo uu qaadan karo hal shakhsi ama laba shakhsi ama soog kale la saari karo xaywaanaadka wax lagu qaado machadka baaritaanada hubka yaryar ee taabacsan qaramada midoobay ayaa intaasi ku daraya in hubka fudud ay ka mid yihiin baastooladaha qoriyaasha baakaamyada dheshiikayaasha iyo gantaalada garbaha laga tuuro ee lagu beegsado diyuuradaha ururka midowda afrika ayaa dadaal ballaarani ku bixinaya sidii uu u qaabeyn lahaa xeer iyo nidaam lagu jaangooyo hubka ku soo qulqulaya qaaradda afrika iyadoo la diiwaan gelinayo hubka ku jira gacanta dadweynaha ama laga shaqaynayo sidii hubka aan uu gacanta ugu geli lahayn cid ka baxsan dowladaha laakiin dhammaan tallaabooyinkaasi waxay noqdeen kuwa dhicisoobay midowda afrika ayaa sheegay in labaatan dowladood oo ka mid a ururka ay keliya oggolaadeen inay soo gudbinayaan bayaanaadka la xiriira diiwaangelinta dadka hubka haysta waxaa intaasi dheer in xitaa aanu diiwaan gashanayn oo aan tirakoob rasmi a laga haynin hubka ku jira gacanta laamaha amniga ee dowladaha qiimeyn uu sameeyey ururka midowda afrika waxaa lagu sheegay in kooxaha hubeysan aan u diiwaan gashanayn dowladaha shirkadaha diiwaan gashan iyo shakhsiyaadka ay haystaan siddeetan boqolkiiba hubka yaala qaaradda afrika oo la mid ah afartan milyan oo hubka noocyadiisa kala duwana marka rasmi ahaan loo hadlo shirkadaha hubka farsameeya ee ku yaala afrika waxay soo saaraan toddobaatan ilaa boqol milyan oo hubka ah akay forty-seven ayaana ah kan ugu badan ay soo saaraan dalalka ugu badan ee afrika dhaca ee hubka soo saara waa koonfur afrika laga soo bilaabo shirkadaha hubka soo saara ilaa laga soo gaara shakhsiga hubka iibsanaya waxaa u dhexeeya silsilado dullaalo ah oo inta badani ka shaqaysta qaab qarsoodi ah taasina waxay culays ka dhigaysaa in la ogaado jihooyinka rasmiga ee ku lugta leh ka ganacsiga hubka ee qaaradda afrika sida uu sheegayo machadka nabadda ee stockholm ilaah hubka ee qaaradda afrika ayaa ku soo koomaya ilaa saddex ilo muhiim ah tan ugu horreysa ayaana hubka rasmiga ee ku jira gacanta dowladaha kuwaasoo inta badani ku dhammaada gacanta kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda dowladaha dalalkani ka jira mid ka mid a taatikooyinka ay jamaacaadka hubaysani ku helaan hubka dowladda waa iyagoo weeraro culisi ku qaada xarumaha dowladda iyo saldhigyada ciidamada kadibna si xooga ku soo furta oo soo daabusha hubka iyo saanadihii militari ee yaalay goobta ay weerareen waxaasoo kale jira sida uu macadku tilmaamayo in saraakiil dowladeed ay si hoose uga iibiyaan jamaacaadkaasi hubka ay gacanta ku hayaan kuwaasoo inta badan ay ka dhex shaqaystaan ganacsato aan la aqoonsan karin afrika ayaana waxaa ka furan suuqyo qarsoon oo hubka lagu kala iibsado ilaha kale hubka laga helo marka la joogo afrika waxay warbixintu sheegaysaa inay tahay hubka ay bixiyaan ilo dhanka dibadda oo ay ka mid ahaan karaan dowlado kuwaasoo danahooda gaarka ay ka dhex arkay inay hubka siiyaan kooxo hubaysan oo ka howlgasha mid ka mid a dalalka afrika maadaama xuduudaha dalalka afrika aanay ahayn kuwa adag dowladahana aanay awood u lahayn inay xakameeyaan isku socodka waxaa fudud in hubka laysaga gudbiyo xuduudaha si fududna lagu gaarsiiyo dalka markaasi looga baahan yahay tahriibinta hubka ayaa iyaduna ka mid ah qaabka lagu helo hubka marka la joogo afrika ganacsato ayaana hubka isaga kala gudbiya waddamada qaaradda afrika sidaasi darteed waxaa fudud in cidda joogta afrika ee hub u baahan ay si fudud ku hesho marba haddii ay lacag haysato marka laga hadlayo asbaabaha keena faafitaanka hubka ee afrika waxaa sababta ugu weyne ay tahay iyadoo qaaraddu ka socdaan dagaalo adag oo siyaabo kala duwani ku dhacaya hubka fudud ee yaryarka ayaana ah kuwa ugu badan ay dagaalyahanada afrika ka howlgala door bidaan sida uu sheegayo machadka hubka dhigista ee qaaradda afrika xuduudaha dhaadheer ee aanay jirin ciidamo amnigooda suga wada shaqaynta dowladaha afrika oo meesha oolin ayaa iyagana qayb ka ah waxyaabaha saacida in hubka uu ku sii baaho afrika sida ay sheegayso warbixintan uu daabacay mowqica aljaziira midowda afrika oo la dhisay sanadkii laba kun ayaa wada iskudayo lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka sida ay marar badani madaxda ururka iyo dowladaha qaybta ka ay sheegeen sanadkii laba kun saddex iyo tobanka ayuuna ururku ku dhawaaqay mubaadaro loogu magaacdaray aamusinta hubka iyagoo sheegaya inay ujeeddadoodu tahay in jiilka imanaya aanu ka dhaxlin dagaal iyo hub shareecada islaamka ayaa qofka muslimka ay ku dhiirigelinaysa inuu hubka qaato oo uu sharaftiisa iyo karaamadiisa ay ku difaacdo taas beddelkeeda waxay shareecada islaamka ay dejisay xeer iyo qawaacid adadag oo qofka muslimka ay ka hor istaagaysa in hubkaasi u adeegsado argagaxgelinta iyo dilka qof kasta oo xaaraan tahay in intaasi lagu sameeyo haba ugu horeeyaana dadka muslimiinta ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله